halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma cutubkiisa koowaad oo qayb ka ah kitaabka ahdiga cusub kitaabkan waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan oo u soo dirayey kiniisaddan reer rooma markii inoogu dambaysay waxay inoo joogtay tafaasiishii dheereed ee bawlos uu inoogu sheegayey in nebi ibraahim oo ahaa kii reer banu israa'iil oo dhammi ay ka soo farcameen iyo boqor daa'uud oo ahaa boqorkii ugu weynaa reer banu israa'iil labaduba lagu badbaadiyey xaqnimada ka timaada rumaysadka waxaanan aragnay in jumladaha xigmadaysan ee su'aalaha ah ee uu bawlos isweydinayo sida markuu leeyahay maxaynu nidhaahnaa inay ku qoran tahay qaybaha doodda ee warqaddan bilowgii warqadaha ku arki maysid jumlooyinkaas xirfadaysan dhanka dambe ee warqadda oo ficil wada ah ama dooddu ay noqonayso ficil ayaan lagu arag weedhan haddaba marka bawlos uu leeyahay ibraahim oo ah aabbaheennii hore ayaa taasu ay muujinaysaa in qaranka reer banu israa'iil ay geddigoodba ku abtirsadaan ibraahim aabbaheennii koowaad ayaa waxay noqonaysaa hadal si kale u dhacaya waxay muujinaysaa ahmiyadda uu leeyahay nebi ibraahim oo ah kii reer banu israa'iil ay ka soo farcameen oo ah mid ahmiyaddiisu ay sarrayso haddaba marka la eego xagga jidhka ayaa waxaan arkaynaa inuuna nebi ibraahim lahayn ama haysanin wax uu ku faano waxaanse ku leeyahay si kale ha ii qaadan waayo waan ogahay in nebi ibraahim uu ahaa nin weyn marka la eego wixii uu nebi luud u sameeyey iyo markii uu diiday in boqorradii sodom iyo gomora ay u abaalgudaan isaga hase yeeshee ibraahim wuxuu ku guuldarraystay inuu ilaah aamino mararka qaar waxaana ka mid ah markii uu goostay inuu u safro dalkaasi masar iyo markii uu naagtii jaariyadda u ahayd ee reer masar guursaday iyadoo ay la tahay inuuna ilaah siinaynin farcan oo bal eeg ilaah wuu ka ballanqaaday inuu siinayo farcan laakiinse ibraahim ma uusan rumaysan wixii loo sheegay wuxuuna guursaday haagaar oo uu ka dhalay ismaaciil waxyaabahaas oo dhan markii aad eegto ayaan la helaynin wax nebi ibraahim uu ku faano haatanna aynu horay u sii wadno dooddii bawlos oo aan eegno sida uu u sii balballaarinayo dooddiisa waxay dooddu ka sii soconaysaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afaraad aayadda labaad waxaana qoran sida tan waayo haddii ibraahim shuqullo xaq uu ku noqday wax uu ku faano buu leeyahay ee ilaah hortiisa ma aha haddaba haddaan doodda ku soo noqonno ayaa bawlos wuxuu leeyahay haddii nebi ibraahim xaq uu ku noqday shuqullo waxa weeye shuqullada jidhka e wuxuu leeyahay wax uu ku faano laakiin ilaah hortii ma ahan waxaa loo haystay in ibraahim uu lahaa shuqullo uu ku faano ilaah hortii oo waa run inuu sameeyey shuqullo wanaagsan hase yeeshee tan la yaabka leh ayaa waxay tahay inaanay shuqullada wanaagsanu ahayn aasaaska nabaaddiinnada laakiin waxay ahaayeen natiijadii keentay badbaadadiisa iyo tii uu ku helay inuu xaq ku noqdo rumaysadka waxaad markaasi arkaysaa in rasuul yacquub xitaa aannu ka hor imaanaynin dooddan rasuul bawlos ee ah in ibraahim xaq looga dhigay rumaysadkiisii mase ahan in xaq looga dhigay shuqulladii uu sameeyey haddaan warbixintii yacquub ka eegno isla warqaddii uu qoray rasuul yacquub cutubka labaad aayadda kow iyo labaatanaad ee baalka afar boqol ee ahdiga cusub ayaa waxaa qoran sida tan miyaan awoogeen ibraahim shuqullo lagu caddaynin inuu xaq yahay goorta wiilkiisii isxaaq meeshii allabariga doonayey inuu ku bixiyo waxaa laysla meel dhigayaa in ibraahim uu ahaa nin sameeyey shuqullo uu ku faano laakiin ma ahan kuwa uu ilaah hortii kaga faani karo haddaba waxaa laynoo caddaynayaa in shuqullada jidhku ayan hor istaagi karin ilaaha quduuska ah waxaana muuqanaya in shaqadii nebi ibraahim ay naaqustay haddaan horay idinku sii wadnoo xigashada kitaabka reer rooma ayaannu eegaynaa aayadda saddexaad ee isla cutubkan afaraad oo leh maxaa qorniinku leeyahay ibraahimna ilaah buu rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo haddaba bawlos wuxuu qorniinka u soo qaadanayaa sida inuu yahay awooddii ugu dembaysay oo kale qorniinku waxa weeye hadallada ilaah muxuu qorniinku leeyahay haddaba meel kale oo caddayn laga raadinayo ma leh nin ka mid ahaa kuwa baibalka ka faallooda ayaa waxa uu yidhi baibalka waa hadallada ilaah oo wax kastoo baibalku uu leeyahayna waa wax toos uga imaanaya ilaah waana wax wanaagsan in mid kastoo wacdiye ah hadalkaasi uu rumaysto markaad eegto warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma ayaad arkaysaa in bawlos uu soo xiganayo lixdan goor kitaabka axdigii hore marka la leeyahay ibraahimna wuu rumaystay rabbiga oo rabbiguna xaqnimo ugu tiriyey ayaa taasu ay ku qoran tahay kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobanaad aayadda lixaad haddaba waxaa qoran oo qorniinku wuxuu leeyahay oo loola jeedo in ilaah uu inagula hadlayo hadalladiisa haddaba markii nebi ibraahim uu weyddiistay in ilaah uu siiyo carruur isagoo leh bal eeg waxaan ku soo socdaa inaan dhinto anigoo aan waxba dhalin dabeetana ilaah wuxuu u sii xaqiijiyey ballankiisii ahaa in kuwa isaga ka farcamaya ay noqon doonaan sida camuudda badda iyo sida xiddigaha cerka marka dhanka kale laga eego nebi ibraahim wuxuu rumaysnaa ilaah haddaba wuu rumaystay wixii ilaah uu u sheegay haddaba nin wacdiye ah ayaa isagana waxa uu leeyahay rumaysadkii nebi ibraahim ee uu ilaah rumaystay ma lahan camal iyo derajo waxaase derajada leh ilaah markii ibraahim uu rumaystay ilaah wuxuu sameeyey wax qof waliba uu samayn kari lahaa isagoon waxba samayn oo loola jeedo inuu sugayey ballankan ilaah uu ugu dhaartay ee ah inuu farcankiisa ka dhigi doono sida xiddigaha cerka iyo sida camuudda badda farabadnaan aawadeed ilaah baa warbixintaasi soo jeediyey oo ilaahna waa inuu xajiyaa ballanka oo sidaan arkayno maantana ilaah waa dhowray axdigiisii hase yeeshee waxaa qoran in ilaah xaqnimo uu ugu tiriyey rumaysadkii ibraahim haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afaraad aayadaha afar ilaa shan waxaa qoran sida tan haddee kii shaqeeya abaalgudkiisa looguma tiriyo sida nimco laakiinse sida qaan oo kale laakiin kii aan shaqayn ilowsa rumaysta kan xaq ka dhiga kuwa aan cibaadada lahayn rumaysadkiisa waxaa lagu tiriyaa xaqnimo haddaba waa sharci la wada aqbalsan yahay in ninka shaqaalaha ah la siiyo mushaaradiisa oo ku mutaystay shaqadii uu qabtay qofku waa shaqaynayaa saacado fara badan ama howl khaas ah oo uu qabtay baa wax lagu siiyaa nebi ibraahimna ma ahayn nin shaqeeya waayo isagu ma uusan mutaysan wixii uu helay badbaadadiisii ayaa noqotay aasaaska taasuna waa wax lagu helay nimcada ilaah isaguna wuu rumaystay ilaah haddaba marka la leeyahay laakiin kii aan shaqayn ayaa loola jeedaa inaannu karin wax aad ku badbaadi karayso hase yeeshee waad rumaysan karaysaa ilaah kaasoo kuwa xaqa aan ahayn xaq ka dhiga haddaba qofka keliya ee ilaah uu badbaadinayo waa kuwa aan cibaadada lahayn marka qof baa wuxuu odhan karayaa oo miyaannu badbaadinaynin dadka wanaagsan haddaba haddii ay sidaas kula tahay miyaad ii magacaabi karaysaa kuwa wanaagsan ee ilaah uu badbaadin waayey waxaan idiin sheegayaa inaan horay u soo akhrinnay in la qoray ma jiro mid xaq ah midnaba haddaba waxaa ficilladiisii looga dhigay wax ayan ahayn waa ibraahime waxaana weeye in ilaah xaqnimo uu ugu tiriyey waana xaqnimada ka timaada ilaah haddaba rumaysadka ma ahan wax la shaqaysto laakiin waase aqbalidda si xur ah oo aan qarash kugu fadhiyin aad u qaadanayso wixii ilaah uu ku siiyey rumaysadka wuxuu darajeeyaa ilaah waxaana dadka loo xaqiijiyey xaqnimo ilaah wuxuu taagay xaqnimo ku timid oggolaanshihiisa taasoo uu ansixiyey shuqulladii nebi ibraahim uu sameeyey mase ahan wax uu u qalmo haddaan horay idinku sii wadno faallada kitaabkan reer rooma ayaannu eegaynaa maaddada ah daa'uud iyo sidii uu xaqnimada ku helay ama uu ku noqday haddaan xigashada kitaabka halkiisii idinka sii wadno ayaannu eegaynaa kitaabkii reer rooma cutubka afaraad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan sida daa'uud uu uga sheegayo barakadii ninkii ilaah xaq u tiriyo shuqullo la'aantood haddaba daa'uud wuxuu ku hoos jiray sharciga ibraahimse kuma hoos jirin oo waagiisii sharcigu sooma bixin waxaase sharcigu u yimid afar boqol oo sannadood ka dib haddaba inkastoo boqor daa'uud uu ku noolaa sharciga hoostiisa daa'uud laguma badbaadin karin sharciga hoostiisa haddaba boqor daa'uud wuu ka faallooday barakada ah in ilaah isaga u siiyey xaqnimo aan ku imaanin shuqullada waayo boqor daa'uud ma lahayn shuqullo uu la shirtagi karo shuqulladii daa'uud lagu garanayey ee uu ilaah hortii ku sameeyey waxay ahaayeen kuwo shar ah markaana xaqnimada waa in gebi ahaan ay ka socnaataa shuqullada markaa xaqnimadu waa inay ku timaado qaynuun gebi ahaan ka beddelan kan camallada haddaannu horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii reer rooma ayaannu eegaynaa cutubka afaraad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan isagoo leh waxaa barakadaysan kuwa xadgudubyadooda la cafiyey oo dembiyadooda la daboolay waxaa haddaba rasuul bawlos oo si toos ah erayadaasi uga soo xiganayaa zabuurka laba-iyo soddonaad aayadaha kow ilaa labo kuwaasina waa zabuuradihii toobadkeenkii daa'uud waxaana u horreeya zabuurka kow iyo kontonaad haddaba aayadahan waxa ay ku yimaadeen ka dib markii daa'uud u gartay dembiyadiisii waaweynaa dabeetana uu qirtay miyaanay la yaab ahayn sida uu u leeyahay oo leh haddaan idinku celinno waxaa barakadaysan kuwa xadgudubyadooda la cafiyey haddaba dhegayste ma waxaad ka mid tahay kuwaasi xadgudubyadooda la daboolay maanta haddaba waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo anigu jameecadaas oo barakadaysan waxay u taagan tahay reenraynta daba socota kuwa xadgudubyadooda la cafiyo haddaba waa warbixin cajiib ah daa'uudna wuxuu garanayey waxa ay ka micno tahay xadgudubyo la cafiyey marka la leeyahay xadgudubyo inay ka micno tahay sharci laawinnimo daa'uudna si qasad ah ayuu u jebiyey sharciga hase yeeshee uma uusan samaynin si jaahilnimo ah wuxuu garanayey wixii uu samaynayey oo waana la cafiyey haddaba marka la leeyahay la cafiyey ayaa taasu ay ka micno tahay saamaxaad dhammaystiran oo aan loo noqonaynin si kastoo ay dadku isugu gargooyaanba waxay tanu ka hadlaysaa in ilaah uu naxariis badan yahay oo uu qof waliba ku qaabilo jacayl aan wax lala simaa jirin haddaba waxaa laynoo sheegay in dembiyadii daa'uud la daboolay su'aashu waxay noqonaysaa sidee baa loo daboolay haddaba ciise masiix ayaa u dhintay oo wuxuu u daadiyey dhiiggiisii qaaliga ahaa saaxiibayaal haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii reer rooma cutubka afaraad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan waxaa barakadaysan ninkii rabbigu uusan dembi u tirinaynin waxaa kaloo halkan daa'uud uu inoogu sheegayaa in uu faraxsan yahay ninka dembiyadiisii aan loo tirinaynin haddaba daa'uud wuxuu ahaa dembiile ilaahna dembigiisii wuu ka fogeeyey sidii naataan loogu soo dhiibay haatan wuxuu daa'uud ku yidhi isla sidii aan ka akhrinay samuelkii labaad cutubka laba-iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad oo naataanna wuxuu daa'uud ku yidhi rabbigu dembigaagii wuu kaa fogeeyey dhimanna maysid haddaba ilaah wuu ka aarsaday boqor daa'uud waayo waxaa dhintay afar carruur ah ee uu dhalay waxaanay kala ahaayeen wiilkii betsheba ay u dhashay daa'uud caamoon absalom oo ahaa curadkii iyo adooniyah waxaana daa'uud ka hari weysay balaayo ku timaada noloshiisa daa'uud eeddiisii lama saarin in kastoo uu haddana bixiyey ciqaabteedii haddaba ma ahan in lala yaabo marka uu leeyahay boqor daa'uud waxaa barakadaysan ninkii rabbigu uusan dembi ku tirinaynin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno marka hore maaddada kale ee ah in ibraahim xaq looga dhigay rumaysadka waxaa haddaba aayadda sagaalaad ku qoran sida tan haddaba barakadan miyaa lagaga hadlay kuwa gudan oo keliya mise kuwa buryoqabka ahna waa lagaga hadlay waayo waxaannu nidhaahnaa ibraahim rumaysadkiisii waxaa loogu tiriyey xaqnimo haddaba waxaa haatan soo noqonaya dooddii oo waxaa lagu soo celinayaa ibraahim si uu inoogu sharraxo in xaqnimadu ay tahay wax saamaynaya uunka oo dhan maadaama daa'uud uu ka hadlay farxadda ninka sharciga ku hoos jira oo la cafiyey ayaa jawaabta u horraysaa ay noqonaysaa in daa'uud loo cafiyey gudniinka aawadiis sababtaas aawadeed bawlos wuxuu dib ugu noqonayaa ibraahim si uu u muujiyo in ibraahim xaq laga dhigay ka hor intaan sharciga la soo saarin iyo intaan la gudin ka hor haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka rooma cutubka afaraad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan sidee baa haddaba loogu tiriyey ma markuu gudnaa mise markuu buryoqabka ahaa ma aha markuu gudnaa laakiinse waa markuu buryoqabka ahaa ilaah markii uu ballanka siiyey nebi ibraahim oo uu rumaystay ayaannu arkaynaa in ibraahim aannu gudnayn wakhtigaas hase yeeshee ilaah unbaa wax ballan qaaday ibraahimna wuu rumaystay hadalladii ilaah haddaan horay idinku sii wadno faallada ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka rooma cutubka afaraad aayadaha kow iyo toban ilaa saddex iyo toban waxaana qoran sida tan oo wuxuu helay calaamadda gudniinta tan ahayd shaabaddii xaqnimada oo rumaysadkii uu haystay inuu buryoqabka ahaa inuu noqdo aabbihii inta rumaysata oo dhan in kastoo ay buryoqab yihiin in xaqnimo loo tiriyo iyaga iyo inuu aabbaha gudniinta u noqdo kuwa aan ahayn kuwa gudan oo keliya laakiinse kuwa ku socda tallaabooyinka rumaysadka ee aabbaheen ibraahim haystay intuu buryoqabka ahaa waayo ballankii lagula ballamay ibraahim ama farcankiisii inuu ku dhaqdo kii dunida dhaxli lahaa uguma imaan sharciga laakiinse wuxuu ugu yimid xaqnimada rumaysadka ilaah haddaba wuxuu wax u ballanqaaday nebi ibraahim ka hor intaan la gudin ama aan la soo saarin gudniinka ibraahim wuu rumaystay oo keliya wax kale ma jirin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afaraad aayadda afar iyo tobanaad ilaa iyo aayadda lix iyo tobanaad qaybteeda hore waxaa qoran sida tan waayo haddii kuwa sharciga leh ay noqdaan kuwa dhaxalka leh dee markaas rumaysadkii waxaa laga dhigay wax aan waxtar lahayn ballankiina waa la burburiyey maxaa yeelay sharcigu wuxuu keenaa cadho laakiinse meeshii aan sharci jirin xadgudubna ma jiro taas daraaddeed waa xagga rumaysadka inay noqoto xagga nimcada haddaba soo arki maysid in ilaah nebi ibraahim uu ku badbaadiyey rumaysad oo keliya iminkana waxaad ogaataa wax kale ibraahim waxaa xaq looga dhigay sarakicidda haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu hoos u soo dhaadhacaynaa oo waxaannu eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad ee isla cutubkii afaraad waxaana qoran sida tan isagoo aan rumaysadkii ku tabar yaraan wuxuu ka fikiray jidhkiisii sida meyd oo kale ahaa isagoo boqol jir ku dhow iyo meydnimadii maxalkii zahra miyaadan arkaynin inaannu shuqul lagu arag rumaysadka qudhiisa sowse arki maysid in ibraahim aannu haysanin fursad kale iyo meel kale ee uu aado inuu ilaah suga mooyaane wixii uu samayn karay waxay ahayd oo keliya inuu ilaah ku kalsoonaado ama uu rumaysto taasina weeye ahmiyadda markaan ka hadlayno xaqnimada ku timaada rumaysadka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno haddana aayaddan labaatanaad ee isla cutubkii afaraad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma waxaa qoran sida tan ballankii ilaah rumaysadarro kagama uu shakiyin laakiinse rumaysad buu ku xoogaystay isagoo ilaah ammaanaya haddaba nebi ibraahim welibana ma ahayn nin shaki badan oo ka weecday rumaysadkiisii wuxuu ka tegey sida arrinkiisu u muuqday wuxuuse diiradda saaray ballanka ilaah wuxuu rumaystay ballanka inkastoo mar kale loo soo cusboonaysiiyey wuxuu ku kalsoonaaday ballanka iyadoo ay ugu wacan tahay inuu ilaah ahaa kan ballanka keenay wuuna ammaanay haddaba dadka waxaa loo abuuray inay ilaah ammaanaan laakiin iyagoo aan addeecaynin ilaah ayay doorteen inay sharciyadiisa ka bayraan ama aanay maqlin hadalladiisa saaxiibow sida keliya ee aad ilaah ku ammaani karayso waa adiga oo rumeeya isaga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afaraad aayadda kow iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan oo aad u huba in wixii uu u ballanqaaday uu samayn karo waxaa halkan laynoogu sheegayaa in nebi ibraahim uu rumaystay in ilaah uu u samayn karo wixii uu u ballanqaaday markaana ma uusan muujinin wax shaki ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka reer rooma ayaannu eegaynaa cutubka afaraad aayadda laba-iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeedna waxaa loogu tiriyey xaqnimo haddaba rumaysadkan waa sarakicidda waa nolosha ka timaada dhimashada waxaana la siiyey nolol iyadoo sal looga dhigay rumaysadkiisa ah in uu ku kalsoonaaday in ilaah uu soo noolayn karo meydnimadii maxalkii zahra waxaan dhegaystayaal idiin sheegayaa in ilaah uu siinayo nolosha daa'imka ah ku alla kii rumaysta inuu dhimashadii ka sara kiciyey wiilkiisii ciise masiix ahaa ee la geliyey qabrigii yuusuf kii reer aremitaya haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afaraad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan sida tan wixii loo tiriyey looma qorin isaga aawadiis oo keliya laakiin waxaa loo qoray innaga aawadeen waa loo tirin doonaa kuweenna rumaysan kii kuwii dhintay ka soo sara kiciyey rabbigeenna ciise kii loo bixiyey xadgudubkeenna aawadiis oo la sara kiciyey inuu xaq inaga dhigo haddaba waxaa meydnimo lagu sheegay maxalkii zahra oo loola jeedo inaanay dhexli karin marka haddii ay dhaaftay da'da carruuraha lagu dhalo waana waxa sayid ciise masiix uu uga gol lahaa markuu lahaa aabbihin ibraahim wuu ku farxay markii uu arkay maalintayda wuu arkay wuuna ku farxay waxaana taasu ay ku qoran tahay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka siddeedaad aayadda lix iyo kontonaad haddaan soo gunaanadno cutubkan ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka afaraad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan kii loo bixiyey xadgudubkeenna aawadiis oo loo sara kiciyey inuu xaq inaga dhigo haddaba kanu waa rumaysad ma ahan oo keliya dhimashadii masiixa laakiin waxa weeye sara kiciddiisa nin xeel dheere ah ayaa mar yidhi dhimashadiisii ayuu masiixu ku bixiyey qaanteennii sara kiciddiisiina wuxuu ku qaaday ama uu ku keenay sii deynteennii ilaah wuxuu xaqnimo siinayaa kuwa rumaysta dhimashada iyo sara kicidda masiixa war maxay taasu wanaagsan tahay miyaad saas rumaysatay weligaa miyaadse isaga qudhiisa rumaysan tahay dhegaystowga asiisow adaacaasumoo cunugaagi ugu ciyo carshigaga ceedka siiye irxamowno naxariiso jannadiisii buu ku jire annagou noo jiir damqado jaaxiimow naga joojiye irxamow no naxariiso sarreeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin